faahfaahin dheeri ah ayaa laga helayaa qaraxii xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo oo ay ku dhinteen ugu yaraan siddeed qof qaraxaasi waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka al-shabaab cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan noo soo diray xaaladda magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa degan kadib weerarkii qaraxa ee lagu qaaday kulayo gaadiida uu la socday taliyaha ciidanka dhulka soomaaliya jenaraal cabdixamiid maxamed dirir kaasi oo maalmo ku sugnaa gobolka mudug weerarka oo loo adeegsaday gaari ayaa dhacay xilli bartamaha koonfurta gaalkacyo ay ahayd mashquul aad u badan waxaana qaraxa uu geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac gaaray ciidankii la socday taliyaha iyo dad rayida oo ka agdhowaa halka la weeraray inkastoo xilliga weerarka lagu qaadaya taliyaha uu ka baxay hoteelkii uu deganaa islamarkaana uu ku sii jeeday kulan uu la lahaa odayaal iyo waxgarad haddana ma jirin khasaare gaaray saraakiishii ciidanka hase ahaatee khasaaraha ugu badan ayaa waxa uu ku dhacay haweenka qaadka iibiya iyo kuwa ganacsi yaryar ku haysta halka ay wax ka dhaceen waxaana goobaha caafimaadka la gaarsiiyey bukaanno ay waxyeella ka gaartay weerarkii dhacay duqa degmada gaalkacyo dhanka galmudug xirsi yuusuf barre oo aan kula kulmay halkii qaraxa uu ka dhacay ayaa si kooban uga warbixiyey wixii ka dhacay koonfurta magaalada gaalkacyo bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah ilaahay ba mahad iska leh inna lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun xalay halkan waxaa ka dhacday khasaare xoog leh dad shacab ahoo fara badan baa waxna ku dhinteen waxna ku dhaawacmeen waxaan leenahay ilaahay intii dhimatay ha u naxariisto inta dhaawacana allah u boogadhayo xalay abbaaraa laba saac iyo barkii baa meeshan aan taagannahay baabuur kasta aa u jeedaan oo halkaa birihiisu ka muuqdaan baa isku qarxiyey waxaa lala beegsaday baabuura ciidamada xoogga dalka ay leeyihiin khasaaraha dadka shacabkaa soo gaaray baa aada u fara badnaa dhaawacu wuxuu dhan yahay ilaa afartan dhimashaduna toddobaannu xaqiijinay wax kalena way dhici karaan ilaa hadda waxbaa kala maaragtay meelaha kala yaalyaalla intaasaan sheegi karaa haddana saakay meeshii nadaafadeedii iyo qofkii midkaha isqarxiyey inaan aasno iyo waxaasaanu u joognaa aad iyo aad baa u mahadsan tihiin intaasaan idiin sheegi lahaa agaasimaha isbitaalka koonfurta gaalkacyo doctor maxamed cabdi axmed ayaa ka warbixiyey bukaanada la gaarsiiye isbitaalka iyo xaaladooda caafimaad
xalasoo baarin sideedii habeennimo ayaa waxaanu soo qarax ka dhacay magaalada gudaheeda ayaa waxaa ka yimid muxuu ahaa dhaawacyo badan baa runtii shaa ka yimid oo ilaa xalo dhan lala shaqaynayey dhaawacyada guud ahaan waxay gaarayaan konton iyo shan dhaawaca oo isugu jira iyoiyo shan dhimasho ah intana soo gaaratay dhaawacyadaas runtii aad bay u kala daranayaan xaaladooda ma sinayn kuwa qalina caloosha lagu sameeyey ilaa laba ka mid a saddex ka mid ah muxuu ahaa feelaha ayaa tubooyin laga gelshay mid ka mid a gacan baa laga jaray toddoba kale waxa wey waa waa jajab hal nin kale qof kalena waxa weya waa dhaawac madaxa ayaa jira inta kalena waa dhaawacyo fudfudud dadka meesha aan ku qabilinay muxuu ahaa oo aan u shaqaynay ilaa hadda joogaan waa dad shacbi bad shacbi wey meedadka saddex waa la keenay labana sakay ku dhimatay runtii wax badan baan ka qabanay xalay alxamdulilah laanse culeyska jira awgeeda xagga muxuu ahaa qalab ha noqoto iyo wax kalaba ma wada kafayn karno qaar ka mid a waxay u baahanayaan in muxuu ahaa fasilita intaa ka badan loo helo oo muxuu ahaa loo qaado meelo kale laga qaado
waxaa jira dad bukaano ah oo dhaawacya idin soo gaaray oo aynan awood u haynin inaad wax ka qabataan oo aad ugu baahateen in meelo kale aada u dirtaan dhaawacyada runtii na soo gaaray ilaa hadda intii nooga keenay dhammaan cid kasta horba loo sameeyey qaarkood waxay qaban karna waxay ahayd inaanu u diyaarino sida safar ugeli lahaayeen inta kalena waxbaa laga qabtay jajabkao kale runtii waxaan waxay u baahan yihiin in xamar loo qado ugu yaraan inta badan maleeshiyada al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa sababay dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhacay magaalada gaalkacyo dhanka galmudug ma ahan markii ugu horreysay oo qarax ismiidaamina uu ka dhaca gaalkacyo waxaana qaraxan kii ka horreeyey uu dhacay bishii kow iyo tobanaad sanadkii laba kun iyo siddeed iyo toban kaasi oo lagu weeraray xarun uu lahaa wadaadiimeed cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo